indhayda dhabankeeda curubta iyo habildhalatiya sida qaanta lagu dhigay
dhegeystayaal waa idin salaamo aniga amiir cadaawi barnaamijkeena buran welles oo sabti kastoo aan idiin soo daayo sidaa hadaa idiin sheega maanta barnaamijka waxaa marti iigu ah anisa xaaji muumin oo ka hadlaysa buuggeeda cusub roman oo ku saabsan haweenka soomaalida maaragtay dhibaatooyinka ay soo mareen haday noqoto siyaasada haday noqoto dhaqaalaha iyo waxbarashada marka anisa ayaa aada nooga hadlaysa marka anisa rabaa inaan kusoo dhaweeyo soo dhawow barnaamijka anisa maanta mahadsantahay amiira adaa mudan anisa intaanan ka hadlin buugga ama aanan ka hadlin waxay waqti badan aa soo gelisay qoraalka wax yar naftaadan ka hadli kartaa qof waxaa tahay waxyaabo badan sameeyo waxyaabo badan ummadda soomaalida isu sameeya iyo inta maraykanka meeshaan aan degannahay so waxaan rabi lahaa wax yar inaad ka hadasheed qofkaa tahay mahadsantahay amiira bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhammaantiin waa idin salaamayaa dhegeystayaasha amiirana waan u mahadinayaa sida quruxda badan oo sharafta leh ay igu soo dhaweysay halkan radio cali waxa weeyaan aniise xaaji muumin baa aniga la yiraahdaa soomaaliyaan ku dhashay muqdisho ayaantan dadka dhan muqdisho iskaga wada dhasheenba reer shangaani haddaa maqasheen maraykana dabcan noloshayda badankeeda ku qaatay aan wax ku bartay dabcan markaan waxbarashadii dhammaystay waxaan nasiib u helay ina aan wasiir ka noqdo puntland state soomaaliya oo afar sano ku dhowaad aan joogay wasiirka haweenka aan ka ahaa horumarinta haweenka ee arrimaha qoyska runtiina ay ahayd nimco ilaahay iigu deeqay oo fursad aan ugu helay inaan dadkii dalka ugu adeego siyaasado u sameeyo xarumo u aasaaso haween iyo caruur badan iyo rag iyo dumarba aan runtii noloshooda saameyn aan ku yeesho iyaga laftigoodana saameyn igu yeesheen waxaan ugu weynaa runtii labada shay aan dhaho waan ka dheefay waxay ahayd ka sokow waxqabadka aan dadka u qabanayay waxay ahayd in afkayga soomaaliga ahaa uu xoogeystay kaluuqad ahaan iyo in aan dadkii runtii kala bartay baahiyaha jirana aan ogaaday oo maanta haddii aan go-aansado inaan dib u noqdo aan ogahay baahiyaha wadanka ka jiro isla markaasna aysan ku koobnayn puntland kaliya laakiin soomaaliya dhan ay ka wada saman yihiin waana waxyaalaha runtii aan ani laftigayga ka shaqsi ahaan wax weyn noloshayda uga bedelay haatan minnesotan ku suganahay waan socsocdaalaa shaqooyin stateka banaankiisa aan qabanaya darteed laakiinse waxaan hadda ku hoolanahay waxay tahay sidii qaabab kala duwan aan uga qeyb qaadan lahaa horumarinta nolosha haweenka iyo caruurta
waa mahadsan tahay anisa thats really great thanks waxaa samaysid waxaan rabaa anisa in dadka dhegeysanaya soo ogaadaan ee aada u bartaan buug aada muhiim uhaa aa qortay soomaaliya ku qortay haddana waxaa rabtaa english inaa ku badashid its so unique dadka nowadays markay buug qoraan english isla markii ku qoraan waxaan kuugu mahadcelinayaa mindfulnesskaada oo maaragtay dadka arabtid languageka access inay u yeeshaan whatever language ay comfortable ku yihiin so ma noo qeexi kartaa buugga roman wuxuu yahay sababta kuu kalifta inaa qortid aada iyo aad waa mahadsantahay amiira horta buugga intaan u gudagelin runtii ani laftigayga waxaan ku jiray dadkii ku talami jiray inaan buug buugaagteyda ku qorto soomaali imean ingiriis inaan ku qoro friend of mine oo runtii aan xataa iskuol aan kasoo baxnay samater sooyaan isaga af soomaali keliya wax ku qoro hadduu i dhegeysanayana runtii waa u mahadnaqayaa intii taqaanayna dhegeysanaysan inay iga gaarsiisa waa jeclahay hadda buuggii shanaaduu soo wadaa hadduu ilaahay yiraahdo oo soomaali uu ku qoray waana qoraagii ugu horeeyay oo ku qoray book somali a general psychology Intuu joogaana soo ma aha.
reer minnesota waaye Ha.
eh, metro state uu ka baxay eh, haddana u f m wuxuu ka diyaarinayaa eh, masters of mental health Okay.
so qof runtii aada u daneynayo waa arrimaha bulshada khaasatan een, soomaalida iyo habkay u arkaan cudurada dhimarka ku dhacay waxaas marka markaan ka hadli jirnay oo aan collegeka ku jirnay waxaan dhihi jiray ani ingiriisaan waxay ku qoranaya backgroundkaygana waxa waaye qof wax kusoo baratay qoraalka soo qaadatayaa ahaa creative writing marka waxa la yiraahdo een, ama qoraalka farsamaysan oo ama isugu jira sida la dhaho maansada oo kale gabayada buraanburka een, maxaa la dhahaa een, qoraalka oo aan aan lahayn calashaan joogsi isku wada taxan oo kaleeto Een, marka mar walba waxaan jeclaa ani ingiriis inaan ku qoro si haddii loo fiiriyana intaanan soomaaliya aadin ka hor afka ingiriisiga ii fududayd inaan wax ku qoro waayo ereyo badan waxaa jira soomaaliga ku jiro hadda bilmatalan markaa qeexay sidoo kaleeto cunto la karinaayo oo kale Haa.
satay chicken iyo marinated iyo maxaa dhehaysaa waa basbaasaysa waa xawaajaysa maxaa dhehaysaa waxaa loo baahay af soomaaliga in la horumi- horumariyo moogtahay waa runta and- and direct translation lama sameyn karo Lama soo micnihiyaa karo.
dhumaya ha Haa. marka een, samatar mar walba soo idhahay af soomaali walaalay maa ku qortid aa soomaaliya tagay Mhm, waxaa ogaaday marka buug dhan ma jiro horta oo dhalinyarada akhrisato mhm.
buug oo gabdhaha akhristaan ma laha buug oo like een, adolescensiga iyo team fiction iyo een, ma jiraan marka taasaan isku weydiiyaan isdhahay talow maxaa laga qaban karaa arrinkaas Mhm, anigaa marka ka fakara intaa dad kale bal horta u sheegi lahaa adi nafsadaada iska bilaaw af soomaali ku qor wax marka maadaama backgroundka iyo creative writing uu yahay waxaan go-aansaday inaan horta aan short stories ama sheekooyin gaagaaban ah af soomaali ku qoro mhm.
een, dadka soomaaliyeed ay wax akhriyaan ugu talagalay ma moogani dad soomaaliyeed iyo caruur iyo dhalinyaro halkan ku dhalatay ama qurbaha ku dhalatay oo ingiriis ku hadlaaya ama luuqado ku hadlaaya kale waa jiraan oo iyagana u baahan inay wax ka ogaadaan arrimaha wadanka ka dhacaya waa run ha saasaa marka u go-aansaday inaan buugga kow kusoo saaro soomaali bacdigeed aan haddana ingiriis kusoo saaro ingiriiska insha allah sanadka dhammaadkiis ka hor uu soo baxayaa laakiin hadda soomaaliga rumaana horta u bixiyay Mhm.
Een, That's toban iyo amazing.
sideed sheekuu ka kooban yahay rumaan marka waxaa waaye waa geedka fruitka ah waxa waaye ama ah, pomegranate la dhaho waaye Een, sababtaan rumaan ugu bixiyana waxay tahay maadaama sheekooyinkaneeta main characterka ama qofka sheekada ku socota ay tahay haween Mhm, waxaan tilmaamayaa haweenka soomaaliyeed dhibaatada ay marayaan mhm.
siday u kala bedelan tahay u kala duwan tahay dhibaatooyinka soo wajahaya noloshooda dhibaatooyinkaas oo aan ka imaanayn mid diiniyana ee ka imaanaysa mid dhaqan ahaan ah diinteena dhibaato maba u keenaysa haweenka xaquuqay siisay laakiin dhaqankii aan haysano aan waxaan ka tusayaa dadkii hababka kala duwan ee haweenkeena dibudhaca ugu weyn ee ugu yimaado oona ka askumayso xagga diinta ahen, xagga diinta istaqrayaan dhine xagga dhaqanka dhaqanka ha dhaqankaaseeta marka waxaa laga qaban lahaa haweenkaaseeta marka sheekada ku socoto maxay eh, k- wadooyin ama wadiiqooyin nooceeyay qaadaan Mhm, iyo habkii iyaga ay horumarkooda uga shaqayn lahaayeen marka taas anoo ku guda jira rumaan sababtaan marka aan u doorta waxay tahay geedka een, g- furuudka ama een, maxay ahayd, eh, maxaa la dhahaa rumaankaas ha markaa aa fiirisid kor qolof adaguu ka yahay Mhm, laakiin gudaha miro macaanuu leeyahay mhm.
kor marka dadkan maxaa arkaynaa leenahay haweenkeena waa lafdhabarta soomaaliyeed haweenkeena iyagaa wax kasta qabta haweenkeena iyagaa saana laakiin dhibaatada hoose markaa u fiirisid xanuunkooda iyo naxariista ku jirta iyo adkeysinkooda iyo siday iskugu een, waxaysan yihiin waxaan ku matalaya waa waa literary aa la dhahaa ama ama xabsugaaneedan aan aan u select gareeyay magaca oo ku wajahan calashaan qofkaaneeta saan u rafaadayo haddana quruxdiisii iyo wanaagiisii iyo een, waxa uu marayo maalin walba hoos markii loo sii ogaado unbaa la ogaan karaa because rumaanka furuudka markaa furtid le ogaan kartaa miraha gudaha ku jiro Waa korka qolof adag le waa haddii lagugu daqraayana dhiig kaa keenayo Ha.
marka rumaan saasaa ugu bixiyey Een, dabcanna maadaama bargaraamo badan ama barnaamijyo badan soomaali ka socdaan oo la dhahay maalin walba horumarinta haweenka ay ku saabsan tahay dhiirigelinta haweenkay ku saabsan tahay Een, ka qayb qaadashada siyaasadday ku saabsan tahay waxaa ogaaday dadkeena isbedelka waxay ku gaari karaan ay arki karaan dhibaatada haweenkeena haysato ayna tallaabo qaadi karaan ogana qayb qaadan karaan horumarka loo baahan yahay xagga haweenka in sheeko ahaan wixii lagu qoro dadka marka sheekada way ka dhaadhicaysaa way fahmayaan waxay isdhahayn talow qofka sidaas maraya ama walaashaa noqon kartaa ama xaaskaaga noqon kartaa ama hooyadaa noqon kartaa habrirtaa noqon kartaa qof saaxiibtaa noqon kartaa see oga kaalmeyn kartaa runtiina hadda een, wadankan aan joogno maraykanka haweenka meeqa buugaag meeqa sheekaa laga qoray dhibaataday soo mareen ama ha noqoto een, xooggii eh, maxay ahayd say ugu dagaalamayeen inay helaan cod ay ku een, maxay ahayd een, codeeyaan een, xuquuq ay ku codeeyaan ha noqoto xuquuq ay iyaga xoolahooda ku yeelan karaan een, kun iyo sideed boqol wixii ka horeeyey waxawaaye ama qarnigii sagaal iyo tobanaad haweenka haweeneyda markay guursato ninka ay guursato ah xoolaheeda iska lahaa diinta islaamka taas ma qabto haweeneyda xoolaheeda way lahaan kartaa marka laakiin maxaa lagu bedelay qoraalaa lagu bedelay waxaa lagu bedelay uh, dialogue ama wadahadal and awareness in dadka la wacyigeliyo marka taas haddii aan la sameynin oo through the writing ama qoraal ahaan aan lagu suubin ama sheekooyin lagu soo dadka loogu soo gudbinin isbedelka la keenaya ma workshop ama meeting la qabtay oo laisku imaaday oo lacag lagu bixiyaa wax ku bedelmayaan ma ku bedelmayaan taasaa marka ugu weyneyd ay ku salhaysaa aniga sheekooyinka aan qoray Een, waa wax ku saabsan arrimaha bulshada laakiin waa sheeko ahaan rumaana saasaan magaca ugu bixiyey Mhm. thanks anisa Een, wa- waa runta een, waxa sida uga gad- hoos ugu tagtid root causeska waa in aad ma aragtay dadka maskaxdooda bedeshaa literature-kana waxa ugu muhiimsan oo dadka maskaxdooda lagu bedesha- bedeli karo ama awareness lagu ah, raise garayn karo Een, buugga waxaa storieska waxaa ku jiro in summary of storieska waxaa waaye waxaa dhahday dhibaatooyinka ay marayaan hadday noqoto dhaqaalaha siyaasadda iyo caafimaadkooda iyo socialkaba in general ma ka hadli kartaa uh, waxyaabahaas obstacleskaas ay maraan waa een, waa wax ilaa iyo labaatan iyo shan sano soo socday Iyo ka Een, wa- badanba.
ka badanba ha Ah.
Een, badanaa een, waxaa jira amiira hadda een, waxaan dhahnaa badanaa soddonkii sano ugu dambeysaa dhibaatada jirtay een, wadanka oo haweenka haysata laakiin dhab ahaan markii loo fiiriyo ama daraasaad laga sameeyo ani kole intaan wadanka hadda jiray ah ogaada waxay tahay dhibaatooyinka saddex waaye qaar oo een, soo socda weligoodba sida markii gabar la kufsadoo kaleeto banaanka lama soo dhidhigi jirin waa la qarin jiray Een, badanaana waxaa dhici jirta gabadhii inay iyada victim isku aragto ama qof dhibana ah oo ay aamusto ama reerkii waxooda qarsadaan Een, taas weli waa ay jirtaa labo in gabadhii een, haddii ninkii furo caruurtii iyada keligeed calashaan hadduuba ninkii meesha ka baxay caruurta adiga ke- keligaa waay adigaa korsanaysa adaa u dhabar jabaysid mhm, it's like adig kaligaa dhasha camal adaa dhashay camal Aha.
taas diin ma aha waa dhaqan waaye Mhm, ma waa fiiriyaa run.
marka gabadhii iyadaa u ku faakacaysa caruurta taas way soo jiri jirta laakiin hadday sii ay, ay sii darnaatay sababtoo dagaaladii dhacay darteed Mhm.
Een, waxaa kaloo marka jira oo hadda bilowday inay kow ay bateen shaqo la-aantii shaqo la-aantiyaa badatay een, dagaaladiyaa batay rag badanaa dhintay een, agoon badanaa timid rajo badanaa timid waxaa kaloo sii batay dagaalada iyo jidadka xirmay iyo baaba iyo dhulka burburkiisa iyo conflictiga waxay dhibaato u geysatay haweenka iyo caruurtii haweeney waxaa arkaysaa aan caafimaad helaynin oo isku dhimanayso marka sheekooyinkayga waxay ku saabsan yihiin sidee ay eh, dir- eh, si toosa iyo ama si dadban ay u saameynaysaa xataa ragga laftigooda haweeney uurna ninaa qabo Mhm.
so uurkaas ee leedahay caafimaad haddaysan haysan dhibaatada soo gaaraysa asaga xataa cilmi nafsi ahaan saameynta ay ku yeelanayso Een, hadduu waqtiga noo saamaxana waa jeclahay sheeko yar inaa meesha qayb ka aqriyo kamid ah, Ah, si dadka ay that's u good.
fahmaan Yes, Een, ah.
waxaa kaloo jirta marka burburka wuxuu keenay kow in een, og- maxay ahayd umul raaca iyo dhimashada dhallaanka bato labo in dhalinyarada iyo ragga shaqo la-aan ku dhacdo in haweenka keligood ay noqdaan kuwa ama sideetan iyo shan boqolkiiba aan dhexe ilaan rag ganacsato way jiraan dabcan weli caruurtooda iyo reerkooda ka warqabaan laakiin sideetan iyo shan boqolkiiba haweenkaa ugu badan hadda waxa oo dadka oo em, biilka bixinayo qurbihii xataa badankeeda sidaasay noqotay waa wax burburka ka yimaada iyo qaxa iyo dhibaatada laakiin dhibaatooyin waa jiray oo dhaqanka keenay oo haweenkeena haystay weligood Mhm.
waxaa ka mid ah hadday noqoto eh, maxaa la dhahaa dhanka waxbarashada gabar hadday intay wax barato oo ay danteeda qabsato horumarkeeda ka shaqaysato dhaqan ahaan waxaa leeyahay gabadhii waa weynaata maxay u guursan weyday maxay ilmo u dhali weyday Mhm.
ayadayaa lagu eedaa lama fiirinayo horumarka ay gaartay isbedelka ay keentay dadka ay wax ka bedesha ma la fiirinayo taas een, waxbarashadeeda iyo horumarkay bulshada u keentay added value maba u ahaanba sooma aha Maya.
Waxa ilmaha u ah ay- ay value garanayaan ilmihii laakiinse haddana een, bulshadii ma aha mid ay korinayaan iyagii Ha.
iyada le ilmaha inay dhasho laga rabaa naameel meel fadhiisatid xataa waxaa lagu leeyahay ilmihii nin la iska soo qabo wax le iska dhadhal ilmaha muhiim ah bes ha iska baxo ninka Ha.
Hee, maxaa waaye waxaas warshada caanaha xataa dadaa ka shaqeeya oo caagaga i ilaaliyo oo ha hagaajiyo Ha.
marka ilmo dhan oo bini aadan la abuuray oo la dhalay see loo dhahaa aabahooda iska baxa iska miraafa banaanka anaa korinaayo You know, aniise een, wax very muhiima ka dhawaajisay oo oo qofka ah, ha- een, gabadha lagu dhahayo een, inanin iska aroos ilmo leh ka dhal kadibna iska bixi waa very common ma aragta conversation oo gabar kasta lala yeesho waana dhaqan wax awaaye ha u- sidee dhaqan u noqotay Waxaa waa dhaqan taas- sababtoo ah diintii waxayba leedahayba wiilka marka een, waxa waaye waxyaalaha go-aanka ugu muhiimsan oo noloshiisa u gaarayo waa marka uu dooranayo ilmihiisa hooyadood Ha.
mas-uuliyaddii isagaa la saaray waayo diinta ay u tiraahday in haweeneyda cunugay dhashay xataa naaska ay nuujinayso ay hadday u baahan tahay laga sami laga siin karo een, maxaa la dhahaa lacag lagu siin karo Mhm.
bikaas xuquuqda haweeneydaa la ilaalinayaa waayo laba sano loo dhaxay cunuga naaska hala nuujiyo bikaas hooyadiyaa dh- dh- jirkeeda la ilaalinayaa Mhm.
bikaas labadaas sano hooyadii jirkeedii aa soo kabanayo cunug kale hadday qaada ha dhowto waxawaaye dhib kuma noqonayso inay cunugii qaato uurkima ku rafaadayso Mhm.
laakiin cunugii sanad kasta hooyada markay dhalayso kaleeto dhibaatay ku noqona kow cunugii horta koob hore een, caanihii ku filnaa ma helayo hooyadii een, jirooyin badan ee u nuglaanaysaa ilmihii cunugii kale waxaa laga yaabaa in een, maxay dhibaatooyinka hooyada haysato darteed in isagana dhibaato soo gaarto diinteena marka wixii way qeexan tahay laakiin dhaqan ahaan haddii la dhaho gabadha sanad kastay dhashaa waa wax fiican waayaa la dhahaa waxyaalaha gabdhaha xataa qaar laisla qabo waa ku tartamayaan Ha.
gabar ayaan rabaa inaan kaala hadlaa u malaynaya oo la dhahay xataa minkeedii wuxuu noqday shabaq shabaq Ha.
sababtoo ah een, shan iyo toban cunugaa lagu soo qalay shan iyo toban cunug gabadhii haddii lagu soo qalay cunugii lix iyo tobnaaday ay wadaa dhakhtarkeeda marka wuxuu ka hadlayay in iyada la badbaadiyo iyo cunugii in la badbaadiyo sababta maxay tahay bikaas gabar lala qabaa ilmihii dhadhalowsa ayadana Mhm.
waxaas marka markaan fiirino ma aha diin dhaqan waayo waxaan Ha.
waa wax u baahan Caafimaad ma een, aha.
cilmi nafsi ku saabsan waaye Mm.
cuqdad nafsi waaye Ha.
Eh, you know marka eh, mas-uuliyadda laakiin qofka hadduu diinta aaminsan yahay oo uu yaqaano war ninkan mas-uuliyada ilaahay saaray Mhm.
ama ha jooga ama ha baxo ama naag ha qabo ama yuu qabin waxa meesha yaalla waxay tahay inuu mas-uuliyaddiisa kasoo baxo Mhm.
adigiina waxaa lagaa rabaa inaad isdaryeeshid ilmahaaga daryeeshid gurigaaga daryeeshid Mhm.
adi laakiin isdhibidda iyo kadeedka iyo abyuuska isku wadi darteed adigana ciqaabay ku tahay aakhirana ciqaabay ku tahay waana lagu su-aalayaa adduunkiina raaxa ma ku haysatid Mhm.
marka gabadhiyo soddon jira waxay u eg tahay sagaashan jir Mhm.
waa waxyaalaha marka dhaqanka keeno marka waxyaalahaaneta si looga hadlo waxay u baahan yihiin wadahadalkii wacyigelinta in la badiyo laakiin sheekooyinna laga qoro laga qoraha oo oo tusaale ahaan tusaaya dhibka wuxuu Sax.
yahay sa aniis waxaan ku weydiinaa een waxaa waxaa ka dhawaajisay dhibaatada ma aragtay oo haweenka een markii la guursado la furaayo ilmihii lagu caawinaynin ama dhibaato ay ku jiraan xataa duurin aan guurkooda een um, wa- waxaa tiri een, waxaa ka hadashay maternal morta- mortalityga and infant mortalityga and, and, and Somalia waa one of the highest ma aragtay um, prevalence of waxay qabtaa maternal Aad mortality iyo aad.
and for many many many years and, and ma u malaynaysaa waxyaabahaas oo kale stressrka oo familka eh, u keenayo Eh, because haweenkii hadday stress maalin kasta ku jiraan eh, noloshooda faraxsaneen that impacts ilmihii and even iyadii caafimaadkeeda so taas wax yar ma ka dhihi kartaa maadaama soomaali kasoo shaqeysay and i think m c h xataa waa ka furtay soo ma ahan soomaaliya m c h barnaamij oo fura laga furaayo oo baadiyaha la gaarsiinayo aan ka Ah.
aasaasnay oo ka shaqeynayo hadda banaadir een, maxay ahayd hargeysa iyo garow ka shaqeynayo Mhm.
Een, waxaa jirto hooyada ilmaha haddii i- markay uur ka qaado aysan haysan nafaqo dhibaatay ku noqonaysaa ilmihii dhiiggaa yaraanayo een, g- foosha way ku adkaanaysaa qaliinka waxaa laga yaabaa inaan markaasayta dhakhtar qala xataa lahayn haddii qalabkii la haayo haween badan waxaan arkay oo een, dhiciskoodii dhintay sababtoo ah ma jirin incubator ama kii lagu korinaya ilmaha ma haysanin Ha.
Een, hadday jireenna dadkii loo tababari lahaa ama yaqaano si loo een, maxay ahayd, loo hago ama looga shaqeeyo ma, ma joogin marka gabadhii baadiye joogtana way kasii daran tahay n ma jira marka n cunada laftigeeda la cunaayana waa bariis iyo baasto bariis iyo baasto oo laga suubiyey bur oo n maxaa la dhahaa la la ii sheeg n la kala shaandheeyeyna waxma mataraayo waxa laga hadlayo waxa waaye digir iyo hilib iyo caano iyo iyo iyo farmaajo iyo inay cabto oo- oo oo isdaryeesho oo kaniiniyaal kaalmaati qaadato oo nasato marka ayadi ha ayada haday aysan ka fakaraynin eh, nafsadeeda ilmihii ay ka fakarayso bilmatalan oo laga yaabo in eh, ninkiina uusan waxba haysanin ninkiina waxaa laga yaabaa inuusan xataa aqoon hadduu rabo haweeneydiisa in uu uu daryeelo problemka jira marka raggeenii xataa jahliga haweenkeena haysta raggeenana waa haystaan so waxaa laysku noqdo wixii oo dhan dameer dhaan raacday haween badanaa marka waxay ku dhinteen runtii een, umul raaca baadiyihiina waxaa joogo een, ama meelaha magaalada ka fog isbitaalada een, umulsi dhaqameed yaa joogo oo qaarkoodna waa yeel iska noqdeen hadda dhalinyarada waxaa laga shaqeynaya barnaamijka in umulso dhaqameedka ay tababaraan gabdhaha dhalinyarada oo kalkaalisooyinka noqday umulsooyinka si oo skillski ama farsamadii loo soo wareejiyo ilaan dadkan dad tagayo waaye dad kala sii sii wada howshii loo helo Een, puntland oo kaleeto waxay ahayd dhimashada toban iyo sideedii qofbo hal qof uu ahaa Ta- waa aaday taas u u- u weyn tahay aaday u weyntaa u badan tahay Aad. Haa, marka een, waxaa kaloo dheer marka fikirka iyo iyo stresska iyo isla hadalka qofkii waalidkii ama gabadhii waxay ka fakaroosaa intee ilmihii cunto uga helaysaa Een, xagee wax uga keenaysaa noloshana qaali waayo runtii qof boqol doolar qaadanayo wax ma u tarayso because gurigiyaa toddobaatan doolar oo kala a kirada cuntadii qaali waa maciishada cirkay maraysaa wadankii wax soo saarkiina ma jiro xagga beeraha beerihii moogtahay markii wadanka adig kaaga baxayo way fududahay waxaa kaloo jiro oo dhibaatada iyadana u keento oo iyo culayska badankooda dadka waxoogaa een, ma yaqaaniin cuntada la suubinayo digirtoo kale in digir la kaliyaa la yaqaanaa ani waa layla yaabi jiro markaan dhao cambuulo iyo maraq bilaash isku cuna moos ku cuna waxaasee laiskugu cunaa qaamo qashiira laga qaadaa lagu leeyahay mar caadi waay digirta oo bariis camal ahaana ka dhiganaysa kaloo suugo ku darsanaysa mooskaaga ku cunaysaa caafimaad waay laakiin dadkii waxay rabaan hilibyaal waaweyn inta la qalo la karinayo yaa gaaraya waqtigaaseeto cambuulo baaquli aa ku shubatidaa ka qiimo badan kana aa dhiig badanna uu qofka ka helayaa waxyaalo badan oo marka waxaana haysato oo mararka qaarkood aa isdhexdid een, taariikhdii markaa fiirisid kun iyo shan boqol oo sano ka hor dadkii yurub dhibkii haysto kala idinkana idin haysto waayo boqoradooda waa ka faani jireen in la cuno qamadiga iyo hadda kahor arrinkan waa ka hadlay waxay jeclaan jireen refined white flower wax laga sameeyey white bread iyo wax haa markaasaa waxaa la arkay doorooyinkoodii oo cayilo butac qurux badan noqday iyo kii oo qaliir noqday oo lagu xataa ka dhuudhuubteen bikaas nafaqadarradaa keenaysa calashaan marka waxoogaa waxaa jira marka qabweyne ma dhihi kari laakiin jaahilnimaa jirto si kastoo hadda cuntada hadda inta kuugu taalaba reero badanoo inta je- joogaa jiro hadda aan cunto karin aqoonin cuntadii haddaan la karin aqoon wixii dhaqankooday karsanayaan laakiin taasna ma aho een, bahalkii nafaqo ma aho waxyaalahaas marka waa waxyaalo aada u tiro badan waxaa u baahanay marka dad badan oo fii sabiililaahi uga shaqeynayo Haa, oo la wacyigeliyo dadkii oo la tuso sida cuntada loo kariyo war cuntadan saddexda saac maalinta dhan aa karinaysid maxaa kugu wato iidar ama banaanka inaa cunto ka gadatid miya ama aa- aa maxay ahayd cunto aa afar saac shan saac digsiyaal waaweyn oo sab camal aa karisid jikin yari soo qabso basal yar jarjar isku shiil waxaaga dhan bataatigaaga ku darso isku wuuri waa dhammaata digsiga keen bariis ku saara khalaas waxaan dhanba hal saac ka yaru qaadanaya Waa runtaa.
shaqadaadina waa qabsanaysaa dadkaaneeto wadankan aan la joogno waxyaalaha fiifiican inaan ka barana diinteena waa noo ogoshahay waxaas cuntagaaleed waay hee cuntagaaleed waay banaankana cuntagaaleedaa soo gadanoosaa gurigaana digsi weynaa karinoosaa hadhowna waa la daadinaa yaa dambi ku jira marka yaa rafaadsan adi waay
lacag xataa financially een, hadduu qoyska uu qoys weyn yahay ama even uu yaryahay xataa it- it's healthy financially inay guriga xataa ku karsadaan aad iyo aad sa- aad lacag iyo say aad u seefgareeyaan ha maadaama aan consultant ahay gabar oo waxaa jirta maraykan ayaa hore een, soo wacday waxay tiri gabadhayda hadda waxay jirtaa soddon iyo laba sanay jirta ay dhahday guriyaa looga gaday magaalada gudaheeda Een, iskoolkii soo dhammaysatay waxay tiri "Ha- waxaan rabaa inaa aa la fariisatid sababtoo ah waxay dhahday gabadhii een, cuntada lagu kululeynayo microwaveka Ha.
ay suubsataa maalin walba Wow.
bokiskii oo dinarka ama qadada ah waxawaay sideed doolar iyo bar mhm.
gabadhii markaan la fariista barbalemka ma aha inay rabto waxaaneeto inay eh, soo gadato Timeka wixii waa- mataqaano mana hayso waqti Ah, waxaan dhahay waa ku tusaa wixii waa kuu qoraa doono kadibna follow the instruction a usuubiya raacaan ku iraahday ah.
gabadhi waxay dhahday waxaa xisaabiyey tiri muddo laba bilood hadda kasoo wareegtay lacagta doba boqol iyo labaatan doolar ahaan safe gareeyay tirahda oo cuntada aan ku gadan jiray awal waa run imagine marka annaka dadkeena badankoodana cunto waa dowladaa siinayso food stama siinayso Mhm.
hadday kaash ku bixin lahaayeen sida hadda gabadhaas ama cideedoo kaleeto waa horeetay dhiilayn aan sida isku dhaano lisan iyo rafan aan nagu dhacaayo waxaansi ma ahee laakiin haddii cunto dowladda siinaysa xataa waxaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan more fruits iyo ina- inay inay cunaan Mhm.
ilmaha jibis intaa u siina u siina samaynaysid ama aad siinaysid bay cunayaan jankigaas u suubi tu- tufaaxa soo qaado bur yariisa ugu waxe ukun yar ugu waxe iskugu dub intaa aa bahalkii een, ii sheeg een, qorfo shiidan ugu shubtid waa waa apple crumbs waa waa runta waa cunayaan caanay ku cabayaan taasaa oga sii fiican marka wa- you're finding creative ways aad dadkii wax ku siisid ilmaha kaarooto ma cunaanaa lagu leeyahay iyo iyo iyo cucumbers iyo celery iyo ma jeclo Mhm.
steam garee een, waxyaalo yariisoo qurux badan ugu suubi iyagaa cunaayaan Mhm.
ani ilmahayga ma cuni jirin qudaar kaarootada xataa intaan shiidaan ka qariyan aan suugada ugu shubi jiray Mhm.
bas maalintii dambe ayeydooday u dacwoodeen waxay dheen hooyo naga qabo kaarooto ay- ay qootqootay nagu soo binaysaa maalin dambe waxaan suubiyey kaarootadii aan jeexjeex dheerdheeraan ka dhigay sidii jibis camal Ah, waxaan ku shubay basbaas iyo cambo la shiiday waa u shiilay jibis ahaanay u cuneen kaale iska aragsay u rabaan ah.
marka waxa waaye inaa ways aa ku ku- maxay ahayd ku fakartid oo kala duwan oo aa wax ku hagaajin kartid Creative, ha.
Ha- haddaan la helin adna waa rafaadaysaa lacagna waa kaa baxaysaa waxawaaye wax fiicanna ma cunaysiin cidaadana ma cunayso Mhm.
Ha.
waa runta waxaas dhanna caafimaadka qofka way ku contribute garaynaysaa xagga een, marka buugga storieska aa qoraysay een, iyo dhibaatooyinka aa aragtay xagga dhaqaalaha een, sidee wa- sidee haweenka isku empower gareeyaan sidee ay u shaqaystaan sida ogtahay waxaa jirta narrative ah ha- een, soomaali markuu dagaal ka dhacay in ay haweenka badbaadiyeen een, een, waa wax run ah soo marka een- een- si ay u badbaadiyaan dhibaatooyin badanay mareen qof kasto oo those of us oo kasoo badbaada soomaali hooyooyinkeenana soo wada badbaadiyay kulligeen you know, oo aad ma aragtay noo protect gareeyay Een, ma ka hadli kartaa storieskaaseytuun aad buugga ku kofar garaysay buugga horta gabdhaha si toosa dhaqaalo een, maanan uga hadlin bilmatalan een, sheekooyinka badankooda waxay ku saabsan yihiin badbaadintii way ku jirtaa meesha oo waa laga hadlayaa Okay, good.
laakiin tusaale ahaan waxay ka hadlaysaa ilaan qofka moogta baayo intaanba horta dhaqaalihii la gaarinba horta dhaqankiisuu dadka u saameynoyaa Ha.
and psychologically and ama mentally iyo emotionally iyo cilmi nafsi ahaan iyo niyad ahaan iyo eh, gudaha qofka wuxuu ka fakarayo maxaa calashaan see saameyn noocee ay ku yeelanaysaa qofkaas dhaqankan jira dartiis soo hadda sheekadii yartan kuusoo diro kale dhexal dumaalaa la dhahaa dhexal dumaal waxay ku saabsan tahay gabar yar oo reerkeeda laga soo guursaday reer oo xoolo leh oo baadiye deganaa guursaday ninkeeda markuu ka dhintay iyadii waxaa la yidhi waa lagu dumaalaa ama xoolaha ma qaadanaysid ninkaaga qeybtiisii waa dhaqan waay taas bal fiiri iyadii intay ay dahabkii iyo wixii haysatay ay soo qaadatay magaalo la timaaday Mhm.
ay damacday inay caruurteeda ayada korsato taasoo kaleeto marka waa calashaan waa dhaqaalo lala qeybsanaya noqoto waa dhaqankaana keenayo laakiin laba gooraba yaa jawaabtii iyo iyo howshii iyo hagidii iyo barbaarintii caruurta leh iyadaa looga fadhiyaa Mhm.
waxaa laga yaabaa raggii xataa eh, ninkeeda reerku ka dhashay xoolihii ay lahaayeenba ayadaa waxaa loo arkayaa qof en, servant basically adeege Mhm.
hooyadii xuquuqda ay lahayd haweeneyda xuquuqda ay leedahay iyada hooye ahaanteeda iyo gabar ahaan iyo shaqsi muhiim ah oo lafdhabar u ah bulshadii aan loo arkaynin taasna waa wax dhaqanka ah taasaa marka aniga xooga saaray iyo isbedelada ragga iyo dumarka soo gaara hababka kala duwan oo waxyaalaha runtii dadka ay u saameynayaan haweenka dhexdooda xataa iyaga dhibaatada soo marta iyo hababka ay iskula dhaqmayaan si calashaan basically waa survival uh, maxay ahayti ways ay ku sameynayaan ku kala badbaadayaan Mm.
haddii markay macquulta waxaan jeclahay een, dhaxal dumaashii oo kaleeto inaan aan aan aqriyo si markaasay dadka u ogaadaan Okay, so, and, and, and, dhegeystayaal waxaan aan maanta barnaamijkeena maaragtay marti noogu ah ah, Anisa Xaaji Muumin oo ka hadlayso buugga ay qortay Roman oo, oo ka hadlayo een, dhibaatooyinka iyo ma aragtay een, successka ee haweenka Soomaalida ay soo mareen ee ma aragtay oo ah real stories ee dadka qortay een, een, Soomaaliya een, een, marka oo haya- siyaabo badan dadku u saameynaya haday noqoto een, een, um, haday noqoto eh, dhinaca waxbarashada dhaqaalaha ee taasooyna tahay saameyn ka imaaneysa dhinaca een, een, een, culture-ka een, marka haddii aad su-aalo qabtaan ama barnaamijka ka qayb qaadanaysaan maanta taleefonka waxaa waaye 612-353-5596 612-353-5596 waa idin kusoo noqonaynaa waxyar
dhabankeeda curubta iyo habiildhalatiya sida qaanka lagu dhigay ilkaheeda dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curubta duniyaha bihildhalatiya sida qaanka lagu dhigay maaheedan duduusha barkoodu dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydu ay ku jeeshiyo nidaamkeeda dhinta maaheedan duduusha barkood dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo nidaamkeeda dhinta mawaaduhu dhalaalayba ma dibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecel yahaa maxallay ubaxa dagaasidiyo ka dardadayo aduu darabkii ku yaalbaa waagu dalaalayba ma dibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecel yahaa maxallay ubaxa dagaasidiyo ka darqadayo adeegu darabkii ku yaalba sida doorka gugaawo dudubiyo ka imaan dhowr beri ku oro disiwada magosho daciwada dhalaalay sida dhoolka gugaawo dulu قلبي كيما دور بريك وارو بسوى دها مغوصو دعي ودا دلالي له فيه دواه قبل دلو دماه balalaydu hadba dhina isu kala dhigaysaad qalbigowga dhigante لوكيد دوابو قبل دعود ناحو بل الليل هالبدينا إسوك لا دقيتان غلبي غلبي موالوه دلاليبا مدي بحير مويدا مد الله لشيا ما حل يبح دودقا كد الغضي الحريق دربكيك ويا الباب
dhegeystayaal aan kusoo dhawaada barnaamijkeena beer and wellness talk oo sabti kasta aan idiin soo daayno maanta ay marti noogu tahay anisa xaaji muumin oo ka hadleysa buugga ay qortay roman already waa maqasheen stories badan oo buugga ma aragtay ka hadlayo dhaqanka khaasatan dadka dhibka u geysto dhaqanka wanaag uu leeyahay laakiin dhibaato badanna waan ka ka haysanaa dhaqankeena dadka waxay u eg tahay inay reinforce gareeyaan ama ay isticmaalaan dhaqankeena soomaalida qeybaha ugu xunxun taasoo u keenayso dadka dhibaato badan marka hadda madhow anisan kusoo dhaweynaya laakiin waxaan raba inaa idin xasuusiyo taleefonka haddii aad su-aalo u qabtaan anisa maaragtay storieska ee sheergaraynaysa buugga iyo waxaan ka hadlayna dhanba maanta haddii aad su-aalo qabtaan ama aad ka qayb qaadanaysaan taleefonka waa six one two three five three five five nine six six one two three five three five five nine six markaa barnaamijka soo waceysaanna qasab ma ahan in aa magaciina sheegtaan barnaamijkan waxaa ugu talagalnay dadka ma aragta in ay dareemaan freely in ay ka hadlaan waxyaabaha ay rabaan si ay maaragta safe environment ay u heystaan ay ka hadlaan waxa ay rabaan marka anisa waxaa waxaa ka dhawaajisay arrin oo maaragtay oo dhaqan aad aan leenahay u xun oo ah ma aragtay dumaasha iyo iyo ma aragtay dhaxaltooyada khaasatan haweenka lagu qasbaayo in qofkii ka dhintay walaalkiis ay gursadaan taasoo dhibaato keenayso especially haddii aan fiirino dhinaca faraxtinta happinesska oo qofka sidee qof lagugu daraya haddii aadan ku faraxsaneen soo marka taas ma noo aqrin kartaa qeybtaaseytun rabta inaa nala aada iyo aad haa runtii waxyaalaha igu kalifa waxay ahayd calashaan haddii qofka aan maxay xagga diiniyan wixii laga eegeynin ilmihii in la badbaadi way fiican tahay laakiin haddana haddii gabadhii aysan raalli ayada ku ahayn in la qasbo ma aha islamarkaana in ama xoolihii xataa loo diido ma aha waayo waxa laga hadlaayo ama la barbaarinayo waa caruur yaryar weeyaan marka waxyar waxaan soo saarayaa sheekada markii hore waxaan ku fakarayay mid kaleeto ku saabsan ragga waxay haween kale u guursadaan taasna waan ka hadlaynaa intuuna barnaamijka dhammaanin kas taasna waa dhibaato raay dhibaato aada u haysata waaye dadka runtii oo qofkii isagii happinesskiisa ama farxadiisii nolosha uu sacrifice ama uu u huraayo inta uu nool yahay uusan ka maxay ahayd gaarayna waana runtii waxyaalaha nasiib darada weeyaan qofkii inuu dhaho intii layga sheeko layga sheekayn lahaa maxaa la dhahaa hal waxaa ii roon inaa iska aamuso camal waana nasiib dara runtii marka aan soo saaro pageka
dhegeystayaal mar kale taleefanka idin xasuusinaya waa six one two three five three five five nine six six one two three five three five five nine six barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay anisa xaaji muumin oo martin oo ah oo ka hadlaysa bowgeeda ruman oo ka hadlayo een dhaqanka um, dhibaatooyinka u geysto haweenka hadday noqoto xagga siyaasadda dhaqaalaha caafimaadka iyo socialkoodaba Een, waana arrimo aada u muhiim u ah Ah, haddii aad su-aalo qabtaan waa soo wactami kartaan ama aad ka qayb qaadanaysaan een, een, barnaamijka sidai aniisa tiri waa arrin kulligeen noo wada taalo een, een, iyada hadeertan awareness ka ka wada in- in- inay badasho dhaqankaas iyada bad laakiin kulligeenba waa inaan ka qayb qaadano si aan u badalno dhaqankaas sheekadaan bilaabaynaa Haye.
marka Een, wax su-aalo qabaan ma jiraan soo maaha miya go ahead Okay.
sheekada aqri bismillahi raxmaan raxiim okay een, sheekadan waxaa la yidhahdaa dhaxal dumeel Mhm.
fiid ayay ahayd xilligii gugaa lagu jiraa lagu jiray geyiga waa wada mugdi ruuxii indhaha faraha laga gelinayo uusan cidina arkayn siraad budul roobka iyo dabaysha ayay dhex taagnayd ilmo ayaa ka da-aysa dhabanadeeda dhaxanta iyo dabaysha roobka wata ayaa qarqaryo u keentay murugada iyo walaaca dankooguma jirto waa la yiri balse dhag jalaq uma siin ninkeeda ma soo celin karin cid iyo ehel u maqnaydna ma jirin siraad way dugsanaysay dhawaaqa roobka iyo dhibcaha dusheeda ku da-ayay dabaysha iyo laamaha geedaha luxmaya waxay u ahaayeen saaxiibo la sheekaysanaya oo waqhtigay isku dhaafinaysay cabsi kama qabin mugdiga ay dhex taagnayd oo dugaagu ka dhufsan karay waxaa intaa oo dhan kala weynayd darxumada haysa iyada iyo caruurteeda saacadihii ugu dambeeyey odayaal ayaa fadhiyay ardaagii yaraa ee siraad ninkeeda iyo caruurtooda fadhiisan jireen afartankii ayay ku jirtay wiilka lixaad ayay umushay dhibaatada ay dabayshan ba-ani u keeni karto jirkeeda waxaa siraad uga weynaa oo ay ku fakaraysay meeshay caruurteeda kula qaxi lahayd iyo ciddii u gargaari lahayd siraad iyadoo saddex iyo toban jir ayaa reerkeeda laga soo guursaday cali jaamac ninkeeda wuxuu kasoo jeeday reer maalqabeena markii loo eego xoolaha reer miyiga ku dhowaad saddex kun oo neef oo geela ayay lahaayeen iyo kumanaan ari ah siraad aad bay u qurux badnayd waxayna ahayd gabar aad u aqli badan oo reerkeeda ku xisaabtami jiray aabbaheed garta markuu gelayo siraad wuu ka qaybgelin jiray arrinkani ma ahayn mid dhaqan u ahaa soomaalida se siraad aabbaheed wuxuu u qabay in aqliga allaah bixiyo ciddii la siinayana aysan ku xirnayn gabar iyo wiil midkuu noqonayo cali jaamac wuxuu siraad reerkeeda siiyey toban halaad tiro ah tiro ari ah ama boqol neef iyo laba qori yaradka noocaasa inanta laga bixiyey waxay ahayn kuwo aada ugu qi- qiimo ugu leh bulshada cali waa ogaa in rag badan siraad u loolamayeen wuxuu ku dadaalay inaan looga hormarin fursadan qaaliga ah dhan xoolo iyo dhan kalaba cali wuxuu ahaa nin ehludiin ah sadaqo badan dadka ehelada ahna xiriiriya si xaq ah ayuu garta u goyn jiray beelaha reerkooda dhex deganaayeen reer ayuu hore usoo yeeshay xaaskiisa koowaad toban sano ayay wada joogeen markii wax isu dhali waayeen ayay weydiisatay inuu furo si ay u ogaato haddii dhibka iyada dhankeeda ka yimid iyo halkii in cali uu ka imanayay waa waxyaalaha iyadana jiroo kale gabdhaha markay dhali waayaan oo kale in la dhaho iyadaa dhali weyday laakiin waxay xataa dhacdo inay ka timaado ninka dhankiisa cali laba jeer ayuu dhali karay siraad balse aabbaheed oday budul kuma diidine wuu u guuriyey si kasta siraad ay uga soo horjeedo guurkan wuxuu aabbaheed ku booriyey ninkaa weyn baa ku dhaqi kara siraad nolosha baadiye way ku dhalatay balse waxay ku barbaartay meel tuulo ah oo ay waxbarasho ka helaysay waxayna ku jirtay fasalkii toddobaad markii reerkeeda laga soo kaxeeyey reerkeeda xoolo badan ma haysan hase ahaatee aabbaheed nin shaqo ayuu ahaa oo xalaal cun inuu yahay ayaa lagu yaqiinay oday budul wuxuu ahaa qof xoolihiisa soo saarta shaqadii macmilkana ku fiican oo dadka aada u qadariyaan in muddo kadib cali iyo siraad way isfahmeen wuxuu cali u sheegi jiray dadka ay saaxiibada isugu dhow yihiin inuu siraad ku degay waxay noqotay raaliye isu keenta reer kooidil dadka soo dhoweysa sida cali oo kalena kaalmaysa inta baahan una kala- una kala garnaqda oo isku celisa inta kala caroota qof yar oo haddana garaadkeeda aada u sarreeya ayay ahayd dadkii tuulo janno deganaa markay arkeen kartida xoogga iyo gacan furnaanta gabadha waxay ula baxeen muumino siraad reer janno cali waxay ku tilmaami jireen inuu yahay nin aada u nasiib badan siraad iyo cali toddoba sano ku dhowaad ayay wada joogeen lix wiil ayaana allah kala siiyey cali laftiisa waa ka duwanaa ragga reer miyiga waayo xoolaha reerkiisa ayuu gelin jiray geela iyo ariga wixii loo baahi qabo kama qadin jirin dadka siiba xaaskiisa siraad sanadkay dhashaba dhar iyo dahab ayuu u keeni jiray tani waxay ku ca- ka caraysiisay reerkiisa siiba walaalihii iyo aabihii jaamac jini oo aan xaaskiisa weligii hal dirac uga gadin xoolahan hareeyay tuulo janno taasna waa mid jirta in xoolaha ay ku qiimeeyaan raggeena calashaan iyo ay staaris ku raadiyaan laakiin aan haddana reerahoodii iyo caruurtooda nimcadii ka muuqanin odayga wuxuu ka cabsi qabay in haddii siraad sanad walba dhalayso in dahabkii dharka socon doonaan reer jaamac jini iyaguna kul dhow xoolaha ay ka xaalufi doonaan cali hufnaanta iyo siduu ugu heelan yahay reerkiisa markii la arkay ayaa reerkiisa ka gaabsadeen in lagu booriyo inuu xaas kala guursado si caruurta ugu taranto waxay reerka uu ka dhashay siiba aabihii aaminsanaa in haddii cali uu yeesho xaas kale faqri mooyee farxad uusan reerka u kooni- u keeni doonin maadaama uu noqdo nin xoolihiisa ku tagrifalaya aabba waa sidee ma neefka geela kuugu jiraa dooni inaad kolba siraad usoo iibiso ayuu oday jini weydiiyey wiilkiisa aabba xaaskayga waan jeclahay wanaagga ay ii gashayna waa igala qiimo weyn yahay dahab iyo dheeman marka miyaanan u quuri karin dhowr neef oo geela ayaa cali ku jawaabay isagoo ka yaro kululaada hadallada aabihii haddana qarsanaya xanaaqiisa haweentan aad sidaa u kolkoolinaysa way kugu kibriye ogow uun ayuu aabihii hadalkii ku ganaa- gunaanuday oo isaga dhaqaaqay taasna waxaan uga goleeya waxa weeyaan in calashaan haweenka loo arko haddii la koolkooliyo inay kibriyaan ay taasna tahay dhaqan aysa diinta qabta in haweenka la koolkooliyo oday jini wuxuu ku dhadhabi jiray xoolaha wuxuu soo xasuustay maalintii ay hooyadii dhimatay waa cali baa soo xasuusanay oo hadalkii ugu dambeeyey ay ku tiri wiilkeeda adduunkan waxaan u imid waxaan imid anoo qaawan maantana maracad baan kala tegayaa si kasta oon xoolaha aabbaha ugu tabcay maanta waxaan idinku wareejiyey ma haysto tanna anaa khaladkeeda lahaa oo ogolaada in aabihiin xoolaha iska daawado haween badan baa jira amiira oo een, sidaasoo kaleeta dhibkaas haysto cali ilmo ayaa soo dhaafi jirta markuu soo xasuusta sida hooyadii ugu dhabar adeegtay markii aabihii uu caydha ahaa xoolaha ula kalkaalisay una garab taagnayd markii odaygu xoolo yeeshayna hal neef oo ari ah uma iibin xaaskiisa cid kala daaya hadduu oday jini naftiisa isu daryeelo ayuu buro siday maalintii cali hooyadii lasoo aasaas la aasay ayuu go-aansaday inuu marnaba sida aabihii oo kala noqon oo uu xaaskiisa ka farxiyay dhan walba wiilkii lixaad intay siraad foolan ayaa maalin ka hor cali xanuun yar qabtay caloosha ayaa dibirtay dabadeedna caano dhee oo lagu culay geedo mudaawaada ayaa la siiyey caloosha ayaa taagnayd sibuuna u qandhaysnaa fiidka ayaa siraad ugu yeertay walaalihii si loo ogaado xaaladiisa iyo in haddii uu dhakhtar magaalada u baahan yahay halkaa loogu qaado oday tuulada deganaa oo cilmi sancada yaqaana ayaa yara baaray xabasuud iyo dhir baa la iskugu daray si uu u nafiso saqbadhkii ayuu cali bilaabay inuu gariiro matagna ku daray subaxii isagoo sikara- sakaraada oo yaasiin lagu akhrinayo ayaa siraad foosho qabatay sidii aad mooddo in wiilka u dhalanaya reerka iyo cali laysdhaafinayo ayaa markii wiilka yar if ka yimid oo oohin ka wareega ayaa aabihiina neefta ugu dambeysa jiiday taasaa keentay in odayada yimaadaan guriga siraad oo ka arrimiyaan sidii laga yeeli lahaa xoolaha cali dhaxalka u yeelanayo iyo cidda gabadha dumaalaysa siraad inkastoo ay waxbarashada yaraanta uga tagtay iyo reerka ay yeelatay awgeed waxay mar walba ku hamin jirtay inay tacliinteeda kobciso caruurteedana ku barbaariso meel waxbarasho leh way ogeyd in cilmigu uu albaabo badan ruuxa u furi karo nolol baadiye si kastay ugu nooleyd uguna hanweyneyd in xoolaha ninkeeda gacanta ku hayso haddana maysan doonayn inay sida dadka miyiga oo kale kaga xig- oo kale dhaga xidhnaato siraad aragtideedu waxaa ku jirta inay noqoto qof cilmi leh oo nolosha baadiyahana ku noolaan karta way ka aragti fogeyd gabdhaha magaalada ku dhashay oo lagu baryeeyay waxbarashada inay ku dadaalaan oo mar walba inay ka- intay ka saaqidaan sidii xoolo lumay inta lasoo qabto qoorqabasho lagu geenayay iskuulaadka mar haddii ninkeeda dhintay siraad waxay go-aansatay inay magaalada u guurto si wiilasheeda waxbarasho u helaan wixii xoolo ninkeeda lahaana ay gadato oo ganacsi ku gasho arrinkan odayada waa ka diideen waxayna taagnaayeen in wiilasha cali la dhashay oo dhammaan wada xaas in mid uun siraad ka doorato loo guuriyo si gabadhii wiilasheeda ugu nagaadaan halka reeraha deganaayeen siraad muhiimad uma hayn inay hesho nin reerkeeda madax u ah oo hogaamiye arrimahooda ujeedka reerka ilmaha ka dhasheen waxay ahayd in xoolaha cali reerka ka dhex bixin in siraad nin kala guursan iyo in caruurtaas aysan aabbo kala arag oo aan ka ahayn adeeradood taasna siraad way kasoo horjeeday siraad soo fadhiisa adeer aan kula hadalnee odayada mid ka mid a ayaa siraad ka codsaday siraad oo markaa roobka qooyay iska soo qalajisay oo dharkana soo bedelatay ayaa soo fadhiisatay oo hun- oo hintii iyo murugada darteedna wejiga waa bararay indhahana way casaadeen adeer in xoolaha reerka ka dhex baxaan ma doonayno maxaad ku diidan tahay in calawalaaladii aad mid ka doorato oo ilmaha lagula barbaariyo oday naxar ayaa siraad su-aalay naxar wuxuu ahaa nabadoonka reerka adeer labaadna cali ayuu ugu aadanaa adeer dumaal ma doonayo ilmahayga xoolaha aabahood xaqa u lahaa halaysii si aan ugu shaqaysto caruurta oo magaaladan ugu guuro ayay siraad ku talisay odayada aad bay oga dhexeen hadalka siraad kasoo yeeray waxaa loo kala qaybsamay laba koox in doonaysa in siraad lagu taageero ganacsiga oo caruurteeda korsato iyo in doonaysa in siraad lagu la dumaalo inta dumaasha qalqaalinaysa ayaa sheegtay in haddii siraad nin kala yeelato xoolaha caruurta xoolahooda meesha ka baxayaan taasoo yaro aamusiisay intii siraad go-aankeeda ku taageeraysay haddii cali walaalihii ay oori u noqotona wax walba hagaagayaan waxay kaloo ka horyimaadeen in siraad caruurta magaalada u rarto adeer ilmo yar ayaa tahay magaalada waa dhib badan tahay xoolaha ma awoodi kartid inaad keligaa maamusho ayuu oday jaamac kula taliyay anoo intan ka yar baan idiin imid weli wax dhib a miyaad igala kulanteen ayay dhammaantood su-aashay madaxay luxay luxeen siraad baari ayay u ahayd reerka iyagana gabadhooday jecel yihiin ayay uga tirsanayd haddaba maanta qof weyn baan ahay xoolaha aniga nin kale siin maayo ee caruurtaydan ku korsanayaa midda kale markaad ileediin xoolaha nin kale hadduu meesha soo galo waa la waayayaa ma anigii ninka cunayna xoolaha mise lixda wiilaan dhalay baa lagu barbaarin xoolaha nin kale kuma aaminayna haddaad joogayso waa lagu siin ayuu nabadoonka hadalka kusoo ganaanuday xoolaha ayaa idinkala muhiimsan wax walba heer waxaad maraysaan xaasaskiina hadday cowrada qarsadaan ay nasiib leeyihiin weli ma istiraahdeen hal ama laba guntiina maalkan adduunya uga gada siraad xanaaqii ee qarsanaysay ayaa kasoo burqaday idinka qaarkiin waad cagacadihiin oo isku quudhaan iskuma quudhaan inaad xoolaha qaar iibsataan ilmahan wax ka tartaan ceel ka qodataan iskuulle ka dhisataan isbitaallo ka furtaan xoolaha ayaa idinka qiimo badan wiilashiina iyo xaasaskiina muslimka xoolaha ayaa idinkaga qiimo badan wiilashiina iyo xaasaskiina muslim dad muslina ayaad isku sheegaysaan waa maxay mas-uuliyadda aad haysaan aan ka ahayn tan aan daacadda ugu tihin xoolihiina hadalkii iyadoo wadata ayaa odayadii mid a- mid- mid ka mida damca inuu dhex galo adeer ii kaada hadalkiina waad dhammaysateene ilmihiina aad beritoole ku nasan lahaydeen xoolahaad ka jeceshihiin haddaba ma la oran karaa dad saa u dhaqmeeya waxay ku agnoolaan waxaa ku agnoolaan kara qof ilmihiisa raba inay dadka ka duwanaadaan aniga wiilashayda waan ka rari tuuladan laakiin waxaad ogaataan haddaan maanta xoolahooda aad u diidaan berri idinkana ma sheeganaysaan iyagana idinma sheegan doonaan ogaada halkaas in qabiil dhan ku lumay waayo xoolo iyo hunguri weeyaan waxaad doonaysaan inaad iigu dulaysaan wiilashiina ninkayga wuu dhintay allaha u naxariisto ma raban nin kaloo idin ka mid ah nabade ayay siraad hadalkeeda kusoo gebagabaysay wayna dhaqaaqday odayadii fajac baa kasoo haray waxay gabadha yar sheegaysa waa wax dhab ah haddana roog cadaaga meesha isugu yimid midkoodna kuma dhicin inay wax ka bedelaan nolosha iyo qaabkay u noolaayeen baahida horumarineed ee tuulada ka jirta awgeed haweenka way isku go'i jireen inta isbitaal magaalada loo sii wado ama ilmaha oo meyda ayaa laga soo saari jiray dhanka waxbarashada tuulo janno waxaa joogay dad waaweyn aan weligood fasal farta lagu barta fariisan dhanka biyahana aad bay uga baahiyeysnayd maalmo ayaa biyaha la baadigoobi jiray markii roob da-ana baraakadaha la buuxiye mooyee dadka ma aqoon habab kaloo biyaha lagu soo saarto ama lagu kaydsado odayadii intay wax xali islahaayeen ayaa siraad bad kale ay ku furtay meeshay howshan dumaasha dhayalsanayeen ayaa iyaga culays aysan markii hore ka fiirsan lasoo dhexdhigay qaarkood oo aan awood tuulada ku lahayn baa nacayb wejiyadooda ka muuqday maadaama aysan wax ka bedeli karin qaab nololeedka liita ee tuulada ku sugan tahay ugu dambeyntii odayadii iyagoo midka isagoo mid walba dhinacu isaga leexinaya siraad eedeeda ayay isku raaceen inay siiyaan siraad muddo laba cisho ah si bal arinkan uga fakarto laga yaabay inay isbedesho walaalay indha adkida oo geesasanida maxaan bal sidaadoo kale ugu dhiiran waayo nimankan madaxa naga qabsaday ayay faadimo bare oo umusha kaalmeynaysa ku shalaysay faadimo bare waxay ahayd gabadh markii hore siraad las- sida siraad loo soo guursado u dhaxday faarax cali walaalkiis toban caruur ayay faadimo iyo faarax isu dhaleen faarax isagoo safar ah ayaa xabad ku dhacday kadib markii uu kasoo duldhacay ciidan beeleedyo in daga oo dagaal isugu horfadhiyey oo halkaa ayuu ku dhintay faadimo sida siraad oo kale ayaa loo soo jeeday inay caruurta dhexdo reerkooda ka dhexe kaxayn oo la dumaalo inkastoo ay markii hore diida haddana way yeeshay maxamed faarax da-dii ka yareed ayaa dumaalay oo laba caruur u dhashay faadumo ma ahayn geesiyad hal adag sida siraadna uma dhiiranayn kumana dhicin inay intaas oo odayaal ay canaanato faadumo aad ayay ugu diirsatay hadallada siraad waayo odayadan abka ab ayay reer baadiye ahaayeen dadka way ka xoolo badan yihiin haddana nimcada rabbi kama muuqan iyagaana dadka ugu madax adag uguna jaahilsanaa siraaday xaggee aadaysaa walaalay annaga nala joog oo na dhiirogeli oo dadkan indhaha u fur inkastood naga yartahay haddana waad naga geesisan tahay waad naga aqli badan tahay oo weliba aad baad u go-aan adag tahay ayaa faaduma siraad ku dhiirogelisay walaalay wiilashayda mustaqbal ifayaan la rabaa ma joogi karo meel dadka indha xiran yihiin ood moodo in dadka qiyaamaha uun sugayaan tuuladan maxaa tuula janno loo yiri ma tuulo jaahil la yira ma tuula ja- ma tuulo jaahil la yiraahdo ayay faadumo ku kaftantay odayadan carcaroonaya ha ka sugina inay isbedel la yimaadaane faadumo indhaha adiga furo oo taada ka fakar walaalo ayay siraad kula talisa faadumo midda kale idinkaaba iga sii daran laba iyo toban caruur ayaa kuu jooga ilmahaaga miyaadan u rabin nolol cusub meelay wax ka baran karaan adigoo aad wax ka barato guryo yeelataan socdaashaan adduunka aragtaan casharadan siraad akhrinaysa waxay ku- way ku cusbaayeen faadumo dabcan waa garteed faadumo baadii weligeed kama tegin waxba ma baran mana akhrin mana fahamsanayn habka magaalo loogu noolaado hamiga noocaa kaaf iyo kala dheeri buu ku lahaa buu ku ahaa allaha kula garab galo walaalay aniga koley wax- waxaan ta- waxaan ku taro ma hayo balse saddex neef oo ari ayaan soo gaday lacag boqol iyo siddeetan doolar ayaa layga siiyey adaan kuugu talagalay inaad wax ku samaysatay faadumo lacagtii siraad siisa halkaasna isku baxsalaameeyeen siraad gurigeeda alaabta u taalla faadumo iyo gabdhaha ka- kale oo ee cali walaaladii u dhexeeyey ayay u qaybisay waayo maysan raran karin mana doonin inay dulsaar dad kale ku noqoto iyadoo xafashii caruur jiidaysa walaashay luul ayaan ku degayaa intaan guri ka helaya dukaan dahab iyo bacadla baan furan odayadan xoolahooda haystaan caruurtaydan waxbaan barayaa ayay siraad iskula sheekaysanaysay subaxii ayaa la ballantay bas u baxaya magaalada oo subaxdii dambe ka lahayay guriga luul maalin dhan ayaa loo socdaa dharkii iyo dahabkii ayay urursatay iyo wixii caruurteeda u baahnaayeen oo baska u qaadi karay oday jaamac ayaa u yimid galabtii dambe oo weydiiyey haddii ay go-aankeeda wax ka bedeshay siraad inaysan iska bedelin go-aankeeda dumaalna dooneyn ayay odayga sodogeed u sheegtay oday jaamac wuxuu u sheegay inaysan shilin helayn haddii aan la dumaalaynin aad baan oga xumahay in caruurtiina aad dayacdaan haddaan dumaal idinka diiday adeer maanta dahab iyo dhar baan haystaa ka war haddaan shilin isku furan lahayn see soo dumaashi idinkama ogolaadeen soo farla- farxad la-aan kuma noolaadeen soo noloshayda ma noqoteen khasaaro siraad adeer cali wa adeer weli waa ku jecelnahay wax wanaaji baan isleenahay ee wixii yimaada anaa ka mas-uula adiga iga yeel dumaasha adeer arrinkan xaq maaha ayay ku jawaabtay annaga dhaqan bay noo tahay arrinkan xaq darro ma arko ilaa dhib timaada dumaasha kadib ayuu odayga hadal kusoo ganaanuday siraad waxay u gogol dhigatay oy ka codsatay in tuulada dadkoo dhan isugu yimaadaan oo loo garqaado iyada iyo odayada odayadii iyo wiilashii cali dhashay iyo xaasaskooda arrinkan fajac iyo waxaan la liqi karin ayay ku noqotay weligeed ma dhicin in gabadh gogol u dhigato odayo intaa tiro la-eg oo haddana xaajada soo hordhigto dadka tuuladoo dhan odayada kama cabsi qabin in siraad arrinkeeda xallin waayaan ee waxaa wax walba oga darnaa in dadka aan awoodda ku lahayn tuulada tallaabadan qalafsan ee siraad ku dhaqaaqda ay u fasirtaan mid dhiiragelin ah islamarkaana tuulada kala qaybsanto dad badan oo aamusnaan jiran ay afka furtaan halkaana odayadan looga tanaasulo maamulkooda hoose oo qabiilga ku salaysan subaxii dambe ayaa geed weyn la isugu yimid odayadii caruurtii wiilashii xaasaskii iyo haweenkii dariska yar iyo weynba isugu soo urureen reer janna inkastoo ay ahaayeen dad maalqabeen ah xag xoolo xag xoolo nool marka loo eego haddana haweenka meesha isugu yimid waxay qabeen calalo jeexjeexan oo aan jirkooda dabooleyn caruurta way caga cade- cadaayeen jilif ayaa afkooda saarnayd sixinta reer janno ay iibgeyn jireen iyo sida caruurtooda uga aradanaayeen isma lahayn odayada laftigooda go-yaal dhammaaday macawis wasaq darteed isku soo laalaabantay ayay xirnaayeen qaarna sida caruurtooda ayay u cagacadaayeen intaasaan ku joojinayaa sheekada way dheer tahay runtii laakiin waa saad aragto waa wax dhaqankii ka hadlaaya Haa.
aad iyo aad you know qeybo badanna way leedahay oo maaragtay eh, ka hadlaya dhaqanka and anisa and m- waxaad throughout waxaa ka hadlaysay dhibaatadaasaytun markay guurtay guurkii all of that and and hadaayta wax yar ayaa menshin garaysay about haweenka walwalka ee markasta qabaan in lala guursado ama Aad iyo aad.
lagu qasbo guur kale en- en, for example markuu uu ninkooda dhinto taas wax yar ma ka hadli kartaa Een, Aad iyo dad- aad.
dad badanoo waan arkay ishugaan ka hadlo skinlightinka een, haween badan ayaa waxay dhahaan s- sababta aan isku cadayno waxaa nugu kalifo haddii aan ma aragtay cadaan ninkii naag cad ayuu naga raacaya intaas inuu qof dareemo aad ayay u xun tahay aad iyo aad amiira Een, horta uh, dhowr shay meesha ku jira kow waxay tahay arinka dumaasha oo kaleeto arinka dumaasha dhaqan ahaan waxaa waxay soomaalidu qabaan in gabadhii haddii la dumaalo een, markaas ay reerkii dhex joogayso Een, oo wixii la siin lahaaba markaas haddiiba xoolo reerka leeyihiin hadda kiiska siraad oo kaleeto ay ku jirto isla markaaseeto lagu een, maxay ahayti ilaalinayo caruurtii reerka dhexdoodii Een, oo laakiin hadday ka dhex baxdo gabadhii oo nin kale guursato bil matalan een, caro- een, maxaa la dhahaa, xoolihii reerka ay ka dhex baxayaan waa wax jaahilnimo ku salaysan waay taas gabadhaaneeto waxay leedahay een, xuquuqay leedahay way kala dooran kartaa haddee nin guursanayso dii kale inkastoo badanaa gabdhaha een, aniga intaan arkay hadda soomaaliya intaa jira gabdho waxaa arkaysaa dhowr iyo labaatan jiro ah oo caruur badan haysta nin kale ma rabaan inay guursadaan because waxay ku mashquulsan yihiin noloshii caruurtooda iyagiyaa weli koraaya iyagiyaa weli caruur ah Mm.
marka een, habar baan ahay ee iska leedahay ilmihii ay jiidaysaa W- nolosha iyo faqriga iyo jahliga iyo dhibaatada iyo qaxarka taagan baa u keenay inay dib u dhac u ku dhacdo Mhm.
halkaana qof konton sano jiraa wuxuu ku leeyahay ow aniga ah, ah, ani gabadh yaroo isku dhacaysa ahay Ar- ana gabdhaheenina iyagoo saan iyo yar eh, eh, eh, It's- it's all about mentality waa though.
waa fikirka waay Ha, marka niyadda, ha.
aad iyo aad marka dumaashaas ka sokow laakiin haddana waxaa kasii daran een, haweenka aaminsan in haddaysan iscadayn Mhm.
calashaan uu ninkii ka tagaayo Ha.
ninkaanow ilaahay xaqaa tusee marka hore gabartan ma arkin miya iyadoo caadi ah intaa horta kareemooyinkaan la gaarin Waa horta runta.
taas waay su-aasha aan raba ani inaan ogaado Waa run.
midda kaleeto gabadhan iyada maa aamintay in ninkan ka tagaayo by default haddii uu ay iscadeyn weyso mise een, maxay iyo- isagay weydiisay wadaayow ma iga tegaysaa haddaa iscadeyn weye may dhahday Mhm.
mana umalaynaya inuu dhaha inay in- inuu dhahayo That's amazing, um, Anisina, taas ka hadashay, because it all comes down to wada hadalka, communication-kii. Communication hadduu meeshii jirin, waxyaabo badan oo assumption ahaa dhacayo qofku fikir iska malaha waa la samaysan.
imaanayo Ha.
marka haddii taas aysan jirin qofkaaneeto marka waxay ka macno tahay ninkaaneeto gabartaaneeto midabkeedu ku raacooyaa Mhm.
hee midab iyo qurux sideedaba markaan ka fakarno horta qurux ma ku xirno midab Mhm.
qofka ilaahay quruxuu siin karaa midabkuu ahaadaba ha ahaado Mhm.
laakiin quruxdan waa dhammaanaysaa Mhm.
qofka hadduu dhalinyaro ahaa weligiis dhalinyaro ma ahaanayo Mhm.
unless hada intuu lacagtuu shaqaysanayo u xamaalanayo dhabarka uga jabayso uu botox gelinayo oo xataa hal rinkan uu yeelanaynin ma sheegin oo taas iyada laftigeeda tragedy ah Ha.
because qofkaaneeta gabowgiyuu la dagaalamaya gabowgan waa wax ilaahay noo saaray Ha.
inaan dhalano yariis annakoo ah soo korno waa yeel noqono waa wax eh, dabiici ah waaye dabiicad eh, waa bii'ad yaad la dagaalamaysaa Mhm.
waa adoo dhihi ji- dhihi- dhahdo kale barigan inuu bad jiro ma aha bari leha jiro so that means ani maba gaboobi kariba adoo dhahdid waaye Waa run.
rinka liskaaneeto iyo weynaanta la weynaanayo waa wax aqli kuu kordhayo waa wax khibrad kuu kordhayso oo caruurtaada caruurtay dhaleen walaalaha dadkii bulshada aa ku ku baahinaysid waaye Mhm.
marka in la dhaho okay qurux waa dhammaanaysaa maxaa muhiim ah Mhm.
shakhsiyaddaa muhiim ah caqiidadaa muhiim ah qofka dadaalkiisa iyo dadnimadiisaa muhiim ah wuxuu ummadda kusoo kordhinaya nafsadiisa suu isku horumarinayaa muhiim ah taas ma laga shaqayn karaa Mhm.
gabadha intay iscadayn lahayd lacag badan waayo waa hubaa Ha.
waxaaneeta tirada ka batata kale waqtiyaa ka galaayo Waqti- gabadha Yeah.
ha isweydiiso intaa waxaa samayn lahayd meeqa buuga akhrisataa Mhm.
kitaabka ma akhrisataa arbiciinka ma ma xifdisay Mhm.
een maxaa la dhahaa ma travel garaysay dadka kale wax ma ka soo baratay Mhm.
diimaha kale wax ma ka ogaatay ilaan diinteenna way qabtaa way qabtaa diinteenna in qofka uu cilmi raadsado inuu waxyaalo badan adduunka jira uu arko marka haddiiba taas aadan samaynayninba maxaa sababta kugu mashquulinaysa oo adiga ah horey een, bannaan ahaantaas externalka uga qurux badnaanaysa maxay tahay haddaa gudihii ka qurxanayn haddaa laakiin gudihii ka qurxan tahay oo qofkan jecelaa jeceshaa cuqdad nafsi uu kuu geliyey jeceelka waa wax dhibaato ah qofka biniaadankana waa ku beermi karaa laakiin in la isweydiiyo la dhaho hadday sidaas tahay oo qofkaaneetaba uu baaba-a ka shaqaynayo bikaas waxaan kansaraa laga qaadaa Mhm.
sidee marka adiga a ilaahay u tala saaran kartaa qofkan because qofku jecel ma aho la hadal horta hey let's have talk aan bal wada hadalno aan ka fala aan falanqayno maigu jecesha haddaan sidayda ahaado jilciso mase ma marsanaaye buruuka ma gashanaaye makeup ma rabi inaan marsado its okay makeup hadday gabadha marsato niman badan oo dhahaa jira ma jeclin gabar makeup marsanayso no je- ama jeclo ama necbaa gabadhay ku xiran tahay choicekeeda hadday That's rabta her inayd choice.
marsato Ha.
waxay hadii kale laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa kiimikada ah oo diinteena xataa ogoleyn oo kasoo horjeedo oo oo hadhow adigiina markaa qof weyn noqotid ku keenayso eh, dhibaato badan oo xagga caafimaadkaada ah kansar waa ilaahay hanaga haayo waa wax aada u xun waay masiibo waaye waa run oo dhib weyn keeni laakiin karo.
qofkan deliberately isaga oo isagoo og uu- uu u qasdiyan uu suubinayo dhibkeeday leedahay marka ani waxaan ku dhilaa gabadha saa suubinaysa haddii ninkaaga uu afkiisa ka dhahay Mhm.
haddaa cadeyn mar ku rabi ama naag cad ma rabi ma raba hadday naag cadeen adi dankuuma wadiyo haddii ilmi idinka dhexeeyaan sida kale wanaagsan a ku wada joogi kartaan ka shaqeeya oo xaqa ah laakiin ilaahay tala saara ilaaha qof fiican oo sidaada kugu jecel raadsanaya caqiidadaadii qalbigaaga ka fakar ha ka fakerin iskiinkaaga suu u egyahay Mhm.
obra dhibkay soo martay ilaaha og Mhm.
gabar muslimada ma aha Ha.
ilaahay xaqaa tus ilaaha soo hanuuniyo laakiin haddana gabar la dhihi karo ma aha een, markii xagga xataa soomaalida aan u fiirino iyo dhinaca maraykanka markaa u fiirino la dhihi karo gabar qurux badan waay ma aha Mhm.
haddana sidaasay tahay waa aragtaa een, wanaagga iyo waxa ay samaysay iyo dadka impactiga ama een, ay ku samaysatay saameynta ay ku yeelatay Mhm. bulshada adduunka bulshada dhan.
ku yeelata Ha.
adduunkaoo dhan waxay ka mid tahay naagaha adduunka ugu qiimada markay yareyd gabadhaaseetos haddaad stoorigeeda akhrisid waxay ahayd een, waxaa kufsaday een, nin oo hooyadeed saaxiib la ahaa Mhm.
uuraa kusoo baxay afar iyo toban sano markay jirtay hooyadeed iyada iyo walaasheed way way way abaandan garaysay gabadhii walaasheedna waa dhimatay miyaa mise cunugiina waa ka dhintay Mhm.
een, homeless ay noqotay you know obstacleska ay martay ma malayn kartid Mhm.
maanta adoo shaqaysanaya ama wax bartay oo een, haysatid qoys ku taageerayo walaalo ku garab taagan soomaali haddaana waa istaageernaa Mhm.
maxaa nin uu kuu dhahaa abaaheele haddaab iscadaynaynin abaayada allah ku gaarsiiyo haye adina abaayada allah ku gaarsiiyo ilaaha ii sahlaya qof oo oo cadaan iyo madow iyo wax kala jeclayn oo ilaahay ka cabsanaayo asturan oo wanaag ka nabadgelina waay. Ha.
Haa, laakiin aidiyadaaseeto haddii gabdhihii iyada nimankooda ay la sheekaysanin ma aha gabdhihii inay iska dhahadhiciyaan waa waxa een- een- een, maadaama aan culture ka hadlayno maanta waa waa dhibaatooyinka cultureki uu noo keenayo because it's so much embedded in the culture in qof cad uu qurxan yahay kaliya yes unless aan taas aada u address gareyno you know dadkii weli shaki wuu ku jirayaa een, Right.
niyadooda so intaanan dhammaystirin an- an- anisa een, hadaaye waxaa ka hadashay also qeybta oo oo dhalitaanka ah, ah, fertilityga eh, haweenka storiga xataa ka aqrinaysa in lagu eedeynayo keliya haddii dadka ilaah ilmo siin waayo in haweenka ay tahay qofka ugu horeeyo oo eeda asaytun ilmihii bay dhali weyda saasaa lagu furay aa lagu leeyahay ha ee sukee horta gabarta halkaas noo dhiga horta ninkaaneeta ama asiga ee, uu- uu horta wax dhali karinbo mhm badanaa marka waa wixii xun xaawaale waa sheekada Ma- gabartan waxaa waay waana jirtaa Gab- gabdho waxaa jiraan oo intay dhali waayeen niman kale ay guursadeen ilma yeesheen Mhm. That's true.
it happened to qof oo een, oo very close aan nahay Mhm.
way way- toban sano miya shan iyo toban sano ay wada joogeen waa kala tageen nin kale guursatay alxamdulilah ilmaha ilaahay sii dhowr cunugaa hadda u joogto Mhm.
ilmahan marka horta nasteexa waaye ilaahay hadduu kuugu talagalay wuu ku siinaa haddii kalena ilaahay wax kaluu kuugu bedelaa Mhm.
qof laakiin ilmo dhali waa in ilmo lagu caayo haddii uu isagii een, eedda la saaro hadduu qofkii uu hore ka guursan waayo calafkiisa imaan waayo qadartii eebe la qiimeyn waayo oo la dhaho okay qofkaaneeto guurkii ka raagta haddar yaa raba rag waxaa jira badan oo ku dhahaya "Ah, ah gabar soddon sano hadday gaarto waaba duqi maxaa maxaa meesha marka yaalo hee adiga marka gafuurkaaga madaxaaga waa cadaaday bacdigeed eh, toddobaatan sanaa jirta and you're saying qof oo soddon sano jiraa duq eh marka maxaa raadinaysaa marka waa beebi yariis maa raadinaysaa awow u noqonaysid waxaaseeta dhaqanka waa yaaqeeyo diinta xataa waxay qabtaa gabadha in loo ogol yahay inay xoogaysato nabigeena calayi salatu salaam caaisha wuu guursaday waa loo engage karay iyadoo sagaal sano jir laakiin waxa waaye di- waqtigaas ma joogna nabiga calayi salatu salaamna nin lamida ma jiro Mhm.
khayr khalqilaah uu ahaa nabigeena calayi salatu salaam marka saas darteed waa emulate garayn karnaa waa ku dayan karnaa laakiin qof lamid a ma jiro nabigeena caleyhi salaatu salaam saas darteed gabadhii intay soo kobocdo iyadoo xoog leh iyadoo kortay aqli iyo jir ahaanba hadday uur yeelato ilmo qaadi karto in lagu waaniyo way fiican tahay ta kale hadda waxbaa la baranayaa ninkii in, in gabar wax baratay uu guursado ilmo u yeelato waa wax isaga laftigiisa dan ugu jirto because imagine haddii gabadhii ay shaqaynayn guriga joogto ilmihii hayso ay wax garanaynin ilmihii homogaa loo soo dirayaa ilmihii guriga shaqada loo soo diray hadday aqrin karin hooyadii hadday waxay subinayeen aysan ogeyn aabbihiyaa laga sugaa aabbaha meeqa qof iska dhiga hooyada een, awoodda la siiyey ninka ma laho ninka waa nin xoog leh physically laakiin markii la dhaho mentally annagaa ka xoog badan ilmihiiaan haynaynaa gurigiiaan hagaajinoonaa cuntaan karinoonaa banaankiiaan kasoo adeegayno xalgaa gabdhihii xataa banaanka inay kasoo shaqaynoyaan all these things ilaahay nasteexa uu gabdhihii siiyey waaye laakiin at the same time haddii gabadhii aysan wixii aqoonin ay jaahil ka tahay aabihiina uu fiirinaynin ilmahana ay homework samaynaynin meeshaaseyta waxaa ku khasaaraysa generation dhanaa ku khasaaraya That's waana true.
wax ku dhaca dadkeena waaye aad iyo aad ninkiina markuu wareero dhaqanka waa iyadan laftigeeda inuu isdhaho walahi waxaa u baahan tahay qoftoo kastoo ah isku dejisidoo madaxa aa ku kaliirgaraysid staresska iskaga bixisid qofkii maskiinta ahaydaa lisan iyo rafankii hayaa staresska iyadaa looga tegay Ah.
marka diiniyana gabadhihii in in la- een, cilmi la siiyo oo ay wax bartaan waa wax taageerayso Mhm.
maxaa lagu diidaaba gabadha inay wax barato especially hadda halkan wadankan waxaa arkaysa anakoo joogno gabdho dhahay aniga wax ma baran karin waxaan rabaa inaan intaan guriska joogo guri haddaa joogtid guri low inkamaa dege food stama qaadane medical assistanceyaa qaadanaysa dan maa kuugu jirto qof kale oo adiga xamaalaya sh- canshuurta lagaa qaadayay aa inta la aruuriyaa qofkaas la siinoyaa Waa.
sharaf darro waaye Ah.
adiga waxbaro shaqayso ilaa iyo qofka uu dantiisa ka gaarayo loogu talagalay ma aha wax Haa.
oo ma aragta lifetime ah waa survival waay Aha.
waxaaneeto laakiin ka faa'iidayso waxbaro ilmahaaga xataa example ha kuu noqdaan Mhm.
ta kale meelaha dadka guryaha dowladii laga siiyo oo dadka laiskugu keenaya xataa waxaa laga yaabaa inaa ilmahaaga ay dhex galaan dad aa fiicnayn aadan rabin inay ilmihii ay dhex galaan Mhm.
dhibaatadeeda leeda waxyaalo badanaa marka jira runtii waa runta annaka waxaan ani ugu aaneeyaa badanaa dhaho dadkeena bulshadeena dhibaatada haysta waxaa ugu wacan waxawaaye dhaqan daraan hayso Mhm.
diinteenii siday tahayna ma u raacayno dhaqankiina waana waalay Mhm.
wiil iyo gabar isqabo oo intay isla soo fariistaan wax kasta ka hadli kara waa yar tahay Mhm.
waa hadda waxaan leenahay gabadhan iscadaynayso ninkeedii maa ku dhahay abaayeey intay wada hadal yeesheen ma maxay tahda iscadaynayn anima ku rabi waxaa laga yaabaa inuusan ku dhihinba Mhm.
waxaa laga yaabaa waxaanba inuu ninkaan maskiinka raalli kahayn uusanba aqooninba balaayada waa runta haa Ah, axsan ma ah, sokor iyo koofi iyo iyo ah, isku qasatid iyo iyo bahalkii iisheeg maxaa la dhaha iyo malab Mhm.
adiga ninkaagaba marsada wasaqda iska bixiya idinkaaba nuunuuraysiinba Warag.
cadaantaan baas maxaa idin oo daba wax oo ma aragta ay cuni karaan miskiinkan waqti.
asaga laftigiisaaba u baahan in la xoqo Haa.
marka maxaa maxaaba adi u kaleem gareyna ama aa ugu fakeray inuuba asagii kaa cararayo haddaa iscadaynin waa runta haa.
laakiin muhiimadda waxaa la rabaa in laga fakaro gabadhan iscadaynayso maybe cadaanta inaysan uu ninka uga cararaynin Mm.
maybe wax kale inay jirto because uh, hadday tawaataan ka hadlaynin maybe dhanka raaxada in laga hadlooyo dhanka sariirta in laga hadlooyo waa runta oo haa.
ninkan isleeyahay habi ma ku tihid marka meeshaan maxaa ku dhiga camal Ha, ani- cadaan iyo qurux iyo waxaan ay ku saabsanayn N- taasna in oo loo sheego soo ma ahano eh, haweenka It- it's fair in labadaba ay ogyihiin and, and sometimes you know uh, things like that waa wax im- la improve garayn karo so hadduu communication jirin so how will they improve ma improve garaynayaan waa la kala aamusnaanaya because ceeb waay because dhaqankaas saas qabo Ah.
Een, gabar raaxadeeda ka hadlaysa waa ceeb nindhahay aniga raaxa ma kugu qabi abaayay sideen wax yeelnaa waa ceeb marka sidaas daraadeed waa in ama laysku qayliyo ama la kala guuro koobabka la jajabiyo qalaas adduunka dhan isku dhammaado taasna ma aha xal diiniyan markii la dhaho diinta way qabtaan ninka gabadhiisa inuu qanciyo inuusan iskaga tegin oo uu iska ca- ka cararin Is- iyadina waa laga rabaa sidoo kale haddii marka ay jirto dhibaatadaaseeta inay ka hadli karaan dhanka hygienka oo kaleeto gabadhi inay ninkeeda isku carfiso inay isqurxiso Een, hadda waxaa jiroo kale eh, dad aaminsan haddaa bahalka kilkilaha aan marsadoo kaleeto kansara igu dhacayo That's a problem because that's a number one public health hygiene. because kilkil dadka bulshada- shiiraysa waa shiiraysaa bini aadan aan tahay shiirkaaga dadka inay suuxaan maa rabtaa please wax kansara ma jiro mid oo caadi ah jira oo natural 100 percent toban doolar la gadaa wuu ka qaalisay ka caadiga laakiin doono kilkishaada please ka take care midda kale inta isu soo qurxisid qof shiira qof usoo dhawaanaysa male bulshada dhanba gurigaada you know.
qurxiso may guriga gudihiisa xataa markaan ka hadloono Ha, guriga gudihiisa.
uunsigaan baasna uunsiga dadka suubiya ma rabi inaan businesska ka baxaan laakiin runaa fiican uunsiga magaalada waxaa la dhahaa dadka oromada u- urgaaray leeyihiin soomaalidan urgaaray leeyihin waa la yaaba walaahi ani gabar haddaana igu tiri urka soomaalida ma qabtid Ha.
urka soomaalida qabaan maxaa waayana waxaa jiray tiraahda eh, eh, eh, very strong waxay haystaan sent Ha.
waan yaabay marka dad badan aniga xataa way igu dhaheen as a public health ahaan waxaan la i weydiiyey inaan address gareyno in that issue and pa- partially waxaa waaye in ilmo badan ayaa asma qaaday because gurigii lama Unsiga furaayo lagu darishadii shidaayo.
unsiga lagu daraayo lagu shidaayo and then guryaha especially dadka home visitingka ay u tagaan public health nurseska ay home visitingka u tagaan inta because I used to do home visiting ani xataa intaa ku jirtid and then it's too strong uh, ani ahaan xataa and then unsiga allergyan qabaa Yeah.
M- anoo xanuunsadaan guriga kasoo bixi jiray so things like that I think maybe taas ay kaala hadleen uma lenahay.
hooyada marka ma taqaano in, in eh, like sprays oo natural uu jiro Hmm.
oo eh, waxaan lagu carfin kara gurigaaneeto intaas laftigeeda laga hadlo loo sheego maybe waxaa fiicnaan lahayd television show oo kale oo la tuso because gaalada laftigeeda waxay television ka arkaanay horta soo gataan soo Waa maha runtaa.
meesha lagu haayana waa loogu tilmaamaa Waa runtaa.
ma aha dad oo oo intay iska seexdeen soo kacay wixii yaqaan Mhm.
annaga marka saasoo kale aan suubino aan tusno oon dhahno paper eh, halka spraya jiro oo guriga loogu talagalay laakiin nadaafada laftigeeda abaa muhiim u ah even xataa unsi haday daaraan um, after unsigoo kale or even during unsiga qiiqa dhan guriga ha ka baxo And i think maybe en, urka goonida laga hadlaayo carafta goonida laga hadlaayo ee soomaalida leedahay i think waa qiiqa umaleyna oo dharki galaayo and, and i think waxaa maqlay unsiga oo hadda dadka ay isticmaalaan it's different kind of unsi ma ahan kii soomaaliya oo ma aragtay only caraf ahay catar iyo ahay wax laysku qasqasay this is wax kaloo gooni maybe oo ma Okay.
aragtay so, so dadka maybe ta- taasi inay ogaadaan iyo waaye.
catarka dhalada laysku shubaayo Ha.
khatar waaye waxaas dembina waaye It- it- it's very strong.
gurigaaga iskugu shub markaa joogto laakiin fadlan ah, masaajid markaa aadaysid banaanka markaa maraysid eh, shaarica iyo markaa adiga soo adeeganaysid magaalada markaa maraysid ah, waxaan laysku shubay xataa allergiesuu leeyahay moogta xasaasiyaduu dad leeyahay badan allergy ku ku ahaa Ah, marka- especially workplaceska shaqooyinka markii Aad.
la aadayo it's important in dadka mindful ahaadaan ay perfume marsanin maxaa yeelay dad badan oo allergy qabaa jiro and diinta xataa way sheegay in dadku Ah.
kala hiyeystaan ma ahan Sax, Based waa on run.
caraf ama urba cuntadoo kalaa la mid ah Ha.
basal iyo ka- ah, haddaad jeceshahay toon inaad cuntid ka rumayso you know ah, nabiga cala sala salaam buu ka naga waanin jiray taasoo marka in laga rumaysto kaleeto qofkii marka waxay ku xiran tahay qofka sidoo isaga runtii diinta mar walba ani waxaa u dhah waxa waaye qofka hadduu aasaaska diinta uu ka saxan yahay eh, wax badan oo dhaqanka uu ka qaadi karo ama dib u dhac u keenayo ma jiro gurigiina hadduu uu g- nadiif ahayn gabadhii iyadoo ninkeeda isku qurxinayn ama isku nadiifinaynin waxaa laga yaabaa isaga inuu ka warwareeganayo sariirta inaa habi lagu ahayn andeenuu isdhahayo gabar kale raadso gabadhi kalena ma uu ogyo inay habi ka dhigaysa in kaleeto laakiin most of the time dad badanoo waxaa jira maanta happineskooda aan aqaano oo happineskooda dhan sacrifice ku suubiya oo u huray dhaqanka dartiis hadday hadlaan dhaqanka waa laga warsheekoona maxaa laga warsheekoonaa intii oo aa isla hadal kugu dhici lahaa happineskan ilaaha ku siiyey aad iyo aad waa runtaa xaaraan u samee laguma dhawo xalaal u raadsaa lagu leeyahay xalaashii haddaadan marka ka hadli karin diinteenina ay na farayso dhaqankiina uu ku faraynin wujuraadar inaa marka qaadatid dhaqankii mise diinta inaa qaadatid Mhm.
waana taas waaye ta- la midka ah gabdhahan iscadaynayo ma waxaa kansar iyo cuduro aan hadhow daawo lahayn inaad qaadatid dan kuugu jirta dhaqan dartiis because ninkaaga uu kaa tagaa haddaa iscadayneen Mhm.
ka war hadaaba ilaahay iska tala sartada dhaadwar ani ilaahay qofka iigu talagala waan helaa laakiin wax iskagama bedelayo iskiinkayga sidaan ilaaha ii dhaliyey waana ku qanacsanay alxamdulilah you know marka wax walba qalbiga iyo iyo waxay ku jirtaa horta iyo isku kalsoonaanta taasna waa mid kasoo aroorta qofka intii uu xuquuqdiisa yaqaano xag diiniyan iyo xag shakhsiyeed iyo cilmiga uu leeyahay damoor qofka uu jaahil yahay damoor oo looga faa'iideysan kara asaga hataa waa runta thanks an- an- anisa anisa n waxaa rabay dadka buuggaad hadda iibsanayaan and, um, meesha ay kaala soo xiriiri karaan meesha aad ku gadaysid buuggaaneetun maxaa yeelay its important dadka inay gataan akhristaan so taas aada iyo aad een, buugga horta maxaa la dhahaa een, wuxuu j- ku jiraa amazon wuxuu ku jiraa barnes and noble wuxuu ku jiraa lulu lulu com l u l u com Een, marka een, hadduu ilaa yirahdo waxaan qorsheynayaa buugga waa saddex boqol iyo labaatan page waaye waxaan qorsheynayaa inaa aan qabto een, maalin oo een, maxaa la dhahaa daafur ah oo buugtana keeno qofkii xataa uu ka gadan karo Een, waxaa jirto hadda soomaaliya oo kale dhalinyaro badan iga soo codsadeen buugga soomaaliya hadda available maka aho marka publisheraa jiro oo dhankaasay xagga jiro oo oo noo fududeyn doono inuu buugti keeno soomaaliya si ay markaasay dad- dadkii fursad uga helaan inay buuggi gataan marka laakiin hadda so far online uu available ku yahay badanaa dadka credit kaareyna ku dalbanayaan
meeqa waaye priceka dadka waa shan iyo toban waay buugga qaali ma ahan Ah.
It's very- waa shan iyo Um, toban waaye ingiriiskana wuu soo baxaa insha allah biidnillahi kariim inta oo af soomaaliga hadda soomaalida soomaaliga ku hadlaynin dhalinyaradana ingiriiska si ay ugu akhriyaan ingiriiskan usoo saaraa haddii ilaa yiraahdo een, laba buug kalena waa soo wadaa insha allah laakiin kuwaaseeta marka hore ingiriisaan ku qorooya hadduu ilaa laakiin dabcan qorshahayga waa inaan soomaaliya iyo ingiriis labadaba ku qoro hadduu ilaahay Insha idmo Allah. so n- wa- gabagabadii aan joognaa maxay tahay dadka dardaaranka kala tagaysid dardaaranka waxaan dhihi lahaa mar walba een, ku dadaala inaa aad dadkii aa iswacyigelisaan qof walaalkaa waxaa jira ka warqabtid wacyigeli ha ka aamusin xaqa een, waxaa lagu gaaraa waxay tahay isbedelka lagu gaaraa in oo aan laga aamusin wixii oo laga hadlo haddii moor aan waxaan ka hadalno oo iswacyigelino awareness badan suubino isdhiirigelino dad badan waa isbedelayan runtii wacyigelinta iyo dhiirigelintana ma ka aho wixii inaa aan maxaa la dhahaa annagii aan dad dib u dhac ku dhacay noqono ee waa inaan horumar ka gaarno isbedel aan keeno inaan yarayno een, ama nati- natiijada ay noqoto inaan yarayno tirada gabdhaha iscadeynaya inaan yarayno een, ragga aaminsan inaysan habi ku ahayn marriagekooda inaan yarayno haweenka aaminsan in ninka gabadha inuu uu, een, maxay ahayd u tagale loogu talagalay laakiin ayada inaysan raaxaysanaynin anagoo ka- tiigsanayn dhankii diinta aynaan tiigsanayn dhankii dhaqanka Dhaqanka, haddaan haa.
dhankii diinta wax ka saxnana annaka aan isa saxno diinteenna way saxan tahay een, dhaqankii markaaseeto uu meesha ka baxaya qalafsanaa dhaqankeenana uu noqonayo mid keliya ku salaysan diintii marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dheg- dhegeystayaasha mahadsanid anisa n- intay kaala soo xiriiri karaan dadka Een, emailkayga waxaa waaye waa anisa momen gmail com waa a n i s a m u m i n at gmail com anisa momen Moomin, okay.
momen oo shaqal dheer ma aho momen m u hal hal u u waaye Okay.
Een, telefoonkayga caadiga ahna waxa waaye kan gacanta lix hal labo shan saddex labo afar hal saddex sagaal haddaan kaa qaban waayo fadlan telefoon een, fariin ii dhaaf badanaa dadkeena shuqul waxaa iska jira dhaqankaana keena iyadana qofkii waa laiska soo wacaa haye xaalada ka waranaa la dhahayaa qoota qootaa la galaa laakiin wixii aan muhiim ahayn fadlan ha- ha iisoo wicin haddee wixii muhiimtaa iisoo wac definitely anna waa kaa qabanaa haddaa kaa qaban waayo fariin ii dhaaftid waa kugu soo warcelinaya insha allah thank you and anisa and mahadsanid Um, dhegeystayaal barnaamijkeena maanta meeshaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa waa inoo iyo and- and maaragtay sabtiga dambe ee labada galabnimo inta ka horeys haddii aad su-aalo qabtaan barnaamijkeena maanta anisa xaaji muune marti noogu taab aa su-aal ka qabtaan ama mowduucyada kale aan keeneyna aad aa, su-aalo ka qabtaan waad nagala soo xiriiri kartaan pageka at beauty well um, project at beautywell project oo facebook ama facebookgeega amira cadaawa igala soo xiriiri kartaan waa inoo iyo sabtiga dambe iyo labada galabnimo and mahadsanid